socdaan saana wada farkamakooda waad og tahay wadanka marxalado fara badan ayuu maraya xiliyo gaab la galaya jira sida xiliyada doorashooyinka oo kale mashquulaad fara badan kadib ilaahay la sriigiyey hadda hawlihii waa ay socdaan nimanka cadowgana waad og tahay dhibaatada ay ku hayaan guud ahaan geyiga soomaaliya marka guud ahaana maamulka gobolka bakool iyo kandegmadaba waxay go-aan ku gaareen in nimankan cadowga lagala dagaalamo deegaanka ilaahay nasrige hawlihiina weli waa ay socdaan oo ay guud ahaan waa tii maamulka dadaal dheeraada uu u galay sida ninkii mukhtaar ahaa looga soo saari lahaa nimanka cadowga weli hawlihiina waa ay sii socdaan oo dadaalada weli lama joojin ilaahay waxaan rajeynayna inay sii socon doonaan